barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa v o a washington kuna soo dhowaada dhegaystayaal idaacadda duhurnimo oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabti saddex iyo labaatanka bisha januari sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeeda duhurnimo waxaad ku maqashaan barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkana idinkala socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinkugu hayno idaacadda iyada duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada waxaana uu ku saabsan yahay toddobaadkan wiilasha daada yar iyo dandaasigooda gabdhaha waxaana halkan idinkala socodsiinaya qaybta dambe ee barnaamijka maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah jamaal axmed cismaan balse ku soo dhowaada marka hore warkii oo aan aniga oo jamaal ah iyo ismaaciil idin akhrino xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa ku sugan dalka sacuudi arabiya halkaas oo la rajaynayo inuu ku cadaadiyo in xiriir wanaagsan oo dhex maro dalalka sacuudiga iyo iiraan oo xiriirkoodu xumaaday kerry oo sabtida maanta gaaree magaalada riyaad ayaa la rajaynayaa inuu ka qayb galo madasha xubnaha lixda waddan ee golaha wada shaqaynta gacanka waxaa la rajaynayaa sidoo kale inuu si kala goonigooniya ula kulmo boqorka dalkaasi sacuudiga salmaan iyo wasiirka arrimaha dibadda caadil al jubayr washington ayaa xilligan waxaa ka da-aya baraf xoogan waxaana kooxaha saadaasha cimiladu ay sheegayaan in barafkan ka da-aya washington uu gaari karo ilaa lixdan sentimitir waxaana uu bilowday duhurnimadii jimcaha barafkan ayaa la filayaa in uu da-o ilaa maalinta axadda ka sokow barafka waxa uu helinaya dabaylo xoogan oo halisa iyo daadad laga fili karo dhinaca xeebaha maayarka magaalada washington ayaa goor horeba ku baaqay in xaalad deg deg ah uu gobolku galo halkaad kala socoteenna waa washington qodobo kala duwan ayaa dabcan idiin soo socda marka horese jamaalow waxaa jiray in uu sanadkan aad uga da-ayo baraf xoogani washington iyo hareeraheeda kaas oo isu socodkii saameyn ku yeeshay bal waxaan filaya inay markii ugu horreysad washington timaadidoo barafkan oo kale aad la kulantay tahay maxaa kaaga baxay lahadla ismaaciil waad mahadsan tahay waa sidaas barafkan ka da-aya washington iyo gobolada bariga maraykanka ee east costiga loo yaqaano waxay hadda ka mid tahay meelaha ugu daran ee uu barafku ka da-ayo ee xilligan winterka loo yaqaano oo dalkan maraykanka uu ka da-ayo inkastoo gobolo kale oo maraykanka oo aan hore usoo maray sida wisconsin iyo illinoy chicago oo kale oo ay ka mid tahay meelaha barafka ugu xoogan uu ka doo maraykanka ee aan hore usoo maray laakiin haddana washington markaad eegto waxa uu barafkan u yahay baraf xoogan laakiin dalalkaasi ama goboladaasi kale baraf Waan xoogan baa ka daa sanadkaas waan garta aad baad u mahadsan tahay waxaan filayaa baldhegeystayaashana inaynu warbixinaha ugu dambeeya siin doono haatanna barnaamijkii dhallinyarada oo ay nala socodsiinayaan macame- maxamed cabdi xasan iyo jamaal
intaa haddii aynu warka ku dhaafno o aynu gudagalno qaybihii kale ee barnaamijkeenna duhurnimo ee dhallinyarada maanta maxamedow ee wiilasha dhallinyarada ah ayaa waxa ay gabdhuhu ku eedeeyaan ee kuwa la da-da ahi weliba asaagooda ahi inay ugu xoog sheegtaan waddooyinka mararka ay dani ka soo gasho ee inay magaalada howl ay ka soo qabsadaan iyo marka ay adeeg u dirsadaan waalidkoodaba ee waxaana la isweydiinayaa maxaa ugu wacan in dhallinyaradu ay arrintaasi ku dhaqaaqaan waana qodob u- uu ku saabsan yahay barnaamijka madasha dhallinyarada ee maanta waxaa ka qaybgelaya maxamed sheekh aadan bilow oo bare ka ah jaamacadda ganaane ee magaalada baydhabo foos maxamed cismaan foos cubeyd oo hooyo haysata gabadh dhallinyaro ah iyo cabdifataax ciise oo jooga magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka dood oo arrintaasi ku saabsan ayay caasho ibraahim waxay dhex dhigtay dadkan waxaana ku horeynaya maxamed sheekh bilow horta arrintaa waa dhaqan xun iyo dhibaato ka dhacda afraad bulshada qeybaheeda kala duwan ka mid ah waxaana la yidhaahdaa marka dadka soomaalida siyaabo badan ayay u yaqaanaan faduusha waa la yidhaahdaa ama faduulis ardalnimo dad ayaa ku magacaaba dadka hadda ereyada cusub oo hadda eryahan soo shaacabaxayna waxay dhahaan fawdo marka dadka dhaxa xuquuqda dumarka ayaan u doodnaa intaba way isku hawlayaan su-aalaha in badan soo noqnoqda oo laisweydiiyana waxaa ka mid ah nin baa xitaa la weydiinaya waxaa laleeyahay weligaa goobjoog ma u ahayd dhacdo lagu faduulinaayo ama lagu foodeynaayo gaba ama gabdho adigu laftigaa wax ma faduulisay xitaa mararka qaar waxawaa waxaa kaloo jirta haddii xitaa anigu waxbaan faduuliyey haddii jawaab haa ay tahay ma ka qoomamaysay gabdhaha laftigooda fawdadaas ayaga sabab ma u yihiin horta su-aalo noocaasaa laisweydiiyaa iyo su-aalo kale weliba waa tahay marka aniga waa tahay kusoo noqon doonaa doodan waa bilow dadka qaar baa yidhaahdaa arrintaasi faduul ma aha dhalinyarada marka ay gaar ahaan gabdhahoo kale faduulinayaan ama wadada marka la marayo waxaad carabka ku dhufatay gabdhaha sabab ma u yihiin ayaga qudhooda in la faduuliyo waxaa qadka ku jirta foos maxamed cismaan foos cubeyd foos horta adigu ma aaminsan tahay in dhalinyarada yaryar ay inta badan faduuliyaan amaba ay rabsheeyaan amaba ay daandaansadaan gabar waddo iska maraysa ama gabdho way jirtaa caasha dhalinyarada aad iyo aad ayay u faduliyaan gabdhaha markaay jidka marayaan waa dhalinyarada inta aysan labaatan sano gaarin ilaa wixii ka weyn laba iyo toban sano ilaa labaatan sano xataa iska dhex iska dhibadan yihiin waxaana ugu wacan in ay wax faduuliyaan waxaa jirto erey soomaalida ma aqaan inay taqaanay in kaleeto ilmuhu markay laba iyo toban sano gaaraan waxaa kusoo siyaado wax aysan markii hore ahaan jirin yacni waxaa kusoo siyaadaya in uu noqdo nin dhalinyaro ah in uu isbedelo uu ilminimadii ka baxo markaas xaalkiisa meel uu marayo ma yaqaano ama ha ahaado gabar ama ha ahaado wiil laakiin gabdhuhu inta badan way xaraysan yihiin waxa mushkilada inta badan wada ama had iyo jeer wax faduuliye waa wiilasha waxaana ugu wacan oon aniga ahaan isleeyahay waa caqliyare ma jecla isagaba inuu qalad sameeyo laakiin qaladka waxaa ka keenayo waxay tahay dhibaato markaas asaga haysata asaaba dhibaataysanba ninka dhalinyarada ah in uu had iyo jeer faduuliye wixii jidka maraayo uu xataa tuuryo ugu daro waa gartay marka waxaa leedahay wax isaga ka tan weyn baa jira laakiin ma aha wax wax isaga wax isaga ka tan weyn baa jira soomaali haddii aan nahay oon waddankeena joognana maba naqaanaba wax haya bisaab bay isku dayaan xataa in ay xataa waalidka ka hor yimaadaan iska dhaaf adi waxa banaanka jooga ay faduuliyaan waxay isku dayaan waalidka xataa inay ka hor yimaadaan markuu afar iyo toban sano gaaro inuu wuxuu u maleeyaa asaga bes caqli leeyahay lama celin karo xaaliyanayna haysataa waa tahay waa banaanka haddii loo baxo waa la isfaduuliyaa gabar yar baan haystaa way tuuriyeeyaan way caayaan maalin walba ayaan dhex taagannahay arrintaas marka ma ahan yacni dhibaato markaas u gaar ah qofka waa dhibaato haysata wiilasha dhalinyarada ah waxaana leeyahay alowba toosi wiilasheena soomaaliyeed waa tahay foos aad baad umahadsan tahay maxamed ku laabto maxamed sheekh waxaa tiri faduushan maxaa keenaya ma la isweydiiyey oo gabdhihii iyaga qudhooda kaalin ma ku leeyihiin foos waxay ka dhawaajisay in gabar yar ay leedahay oo intaas lasoo faduuliyo kaalinta ay ku yeelan karto gabar waddo maraysa oo ay ku mutaysan karto in la faduuliyo oo mararka qaar in la dhagaxyeeyo loogu daro maxay tahay caaisha waxaa isweydiin mudan horta foos waa u mahadnaa gabadha barnaamijka igala qayb qaadanaysa faduushaas iyo fawdadaas oo raggu qaar ay sameeyaan horta kuma koobna wiilashaas oo hadda qaangaarka ama kusoo dhow qaangaarka waxaan aragnay oo joog loo ahayn in dad aabayo ah oo caruur leh oo ayagaba gabdho leh wiilal dhalay oo haddana falkaas ku kacaya marka horta kuma koobna laftigiisa marka faduusha laftigeeda waxa waaye marka faduul ay sameynayaan marka hadda marka aan aan aan aan kasoo qaadano tusaale ahaan bulshadeena soomaaliya inkastoo dadka diraaseeya faduusha laftigeedaba ay dhaxaan ayadaa ayadaaba saddex u u kala qaybsanta mid waxa waaye mid waxa waaye hadal waa in gabar meel iska marayso rag hadday soo dhex marto oo hadalla ama ayada la ammaano ama jirkeeda wax laga sheego ama socodkeeda wax laga sheego midkaas waa iska hadal mid waxaa jira oo isaga dareen la muujiyo ah tusaale ahaan haddii qof dumar oo maaragtay meel ay ka joogto waxaa waaye si dareen loo fiiriyo ama xibno jirkeeda ka mid ah si waxa aan dhahna cayaal suuqnimo loo fiiriyo waxay noqonaya laftigeeda faduul ama isha iljibis iyo waxbaa jira moogta haye Eh, waa- waa marka- daan- waa daandaansi marka miya waxaa kaloo jirta fa- faduusha faduusha waxaa kaloo jirta mid asaga laftigiisa gacan ku hadal ah jirta soomaalida kaas wa- magac waxay u bixiyeen magac gaar haye maxaa loo yaqaanaa Eh, ma- waxa waxaa loo yaqaanaa qofka midka gacanta faduusha sameeya waxay u yaqaanaan ayaga hebel waa shaxaari haye marka kan wax tuuriyayana Marka, mi- midku eh, midka wax horta- fadu- midka wax faduuliya kan- afka on kan kuga wax eegna tuuriye mid mid midka wax tuuriyeeya eh, danta uu leeyahay eh, horta waxaa fiican in la daraaseeyo oo laisla ogaado oo meel aan isla dhigno sababta wax loo foodeeyo ama faduusha loogu kaco maxay tahay inaan isweydiinaa fiican waa taba kuu soo Carruurta noqonaya qaar way maxamed jirraa in- maxamed maxamed adaa in- raalli inay gabdhaha ay tuuriye maxamed waa Ya.
ku- waa kuu soo noqonaa raalli halkaas ii joog waxaa isna khadka ku jira sidoo kale cabdifataax ciise cabdifataax een, halkay maraysa doodda waad maqlaysaa oo waxaa la leeyahay horta een, faduushan maxaa keena maxay kula taha adiga in wiilasha ay wax faduuliyaan inta badan oo weliba gaar ahaan ay gabdhaha faduuliyaan da-da yar marka een, hooyadii ay adeeg usoo dirsato ama gabar waddo iska maraysa ama iskuul ha u socoto haddayba gabar bannaan maraysa ay arkaan inay faduuliyaan waxa ku khasbi kara maxay tahay dhallinyarada Eh, horta assalaamu calaykum waraxmatullah waa cabdifataax ciise minnesota kasoo hadlaya dhammaantiin waa idin salaamay caasho iyo stuudioha iyo dhalinyarada ku ku jirta qadka Eh, horta aniga fikirkaygu wuxuu yahay eh, fayuusha waxaa keena eh, inta badan horta waxaan dhihi karaa example gabadhu markay ku cusub tahay xaafadda eh, markii maaragtay la is yidhaahdo gabadhaas maaragtay wiil maaragtay xoog badan lama dhalan example gabadha markii wax loo diro oo kale marka faduusha anigu waxaa keenaan dhihi karaa maaragtay eh, eh, waxaan dhihi karaa eh, waa faduul wixii keena maaragtay gabadha in la maaragtay ii sheege jidka loo istaago ama wax lagu tuuro example waa la harowsanaa haddaan looga baqin wiil sidoo kale gabadha markay xaafadda ku cusubtoon xaafadda laga aqoon sidoo kale waa la harowsanayaa oo maaragtay eh, haye mararka qaar mararka qaar iyadu ma sababi kartaa in ay dhalinyarada ku kacaan inay faduuliyaan tusaale in la dhagaxeeyo oo kale mararka qaar een, marada laga jiido qaarkood inta gacan soo qaadaan ama soo kacaan mararka qaar iyadu ma sababi kartaa in dhalinyaradu faduuliyaan cabdifataax waa dhici kartaa waa dhici kartaa inta badanna waxaa loo sababay karaa maaragtay qofku markuu yahay eh, shukaansi bilaaw iyo maaragtay gabadhaan caawa aad la hadashid iyo in marada laga soo jiido iyo example eh, tusaale waxaan dhihi karaa meelaha maaragtay cajiinka lagu shiidoo kale iyo meelaha maaragtay oo maaragtay dhalinyaradu ku kulmaan oo kale iyo eh, tusaale gabadha waxyaala meelaha lagu faduuliyo waxaa kamid a meelaha maaragtay eh, waxaa la dhihi jiray bejiyaha iyo eh, maaragtay shushumowga iyo meelaha laga maaragtay cuno oo dhalinyarada da-daas isugu yimaadaan oo waxyaabahaas laga cuno meelahaas waxyaalaha laga cunaa gabadha lagu faduuli jiray marka eh, inta badanna waxaa loo sababeeyaa oo gabdhaha loo faduulay horta waxay tahay waa faduul iyo maaragtay eh, ha kula hadasho inta badanna maaragtay gabdhaha sidaas loo faduuliyo sababteedu waxay tahay waa gabar aan laga baqayn example gabar aan wiil looga baqayn gabar aan looga baqayn maaragtay qof xoog leh adigu sababaha way kala Marka- duwanta aad leedahay sababuhu way kala duwan yihiin sababuhu way kala duwan yihiin marka waa tahay iskusoo duduub waxaan dhihi karaa waa waa soo jiidasho iyo gabadhaani ha kula hadasho si maaragtay aad caawa u ballamiso iyo maaragtay iyo waxyaalahaas aan dhihi karaa maaragtay waa waa harowsi aan dhihi karaa aniga anigu waa tahay waa tahay waxaan ku laabanayaa foos cubeydoo idina khadka ku jirta foos gabar yar baad leedahay gabar waad soo ahayd weli gabar yaroo dhallinyarana waa tahay oo hooyo ah Een, waxaad bilowgii ku dhufatay carabka in een, gabadha markaad banaanka loo diro ama aad wax uun u dirsato adeeg aad u dirsato lasoo maago iyadu kaalin ma ku yeelan kartaa sida cabdifataax uu sheegaya in lasoo maago oo gabar een, hooyo adeeg usoo doontay
ayadu kaalin kuma yeelan karta in lasoo maago laakiin markii la maago ayay kaalin ku yeelataa haye maxaa yeelay markii la caayo ama wax la dhaho ma aamusayso way jawaabaysaa gabdhaha qaarkood way jawaabaan gabdhaha qaarkoodna ayagoo aamusan ayay guriga soo galaan oo aan markaas la hadlayn wixii faduuliyey haye
saas daraaddeeda waxay kutusaysaa marka mar walba in la faduuliyo qofka jawaaba badanaana dhalinyarada waxay dhibaan gabadha hadasho u jawaabta laakiin gabadha marka ay faduuliyaan aamusnaata oo ka tagta markay dhowr maalmood sida u daba taagnaadaan marka dambe way ka haraan way iska dhaafaan waa garta mararka qaar waxaaba dhacdaba in la dhagaxyeeyo oo meel xun dhagax looga dhufto madaxa dhagax marka lasoo tuuro oogada meeshii la doono ku dhacaya taana ka waran foos waa jirtaa shalaydaan cusub xataa midba candhuuf kusoo tufa iyadoo jidka maraysa wuuna yaryahay mee ku jiraa mataqaana waa saddex iyo toban jir afar iyo toban jir haye kay maraysa haye iyadana waa meeqa jir gabadho Islaan kaa noo dhow iyadana waa shan iyo toban jir waa garta isku daadhow yihiin way badan yihiin maxay dhan yihiin markaas mataqaanaa toddoba ama sideed dhalinyaraa waa Meel bay iska- aad bay horta dhalinyarada maxay xaafadda u badan tahay bizaad xamar dhalinyaradeeda aad bay u fara badan tahay xaafadeenana maba ugu jirtaba haye fara- marka waa la faduuliyaa had iyo jeerna way jirtaa faduusha mar walbana ani waxaan ku nuxnuuxsanaa oo aan leeyahay dhalinyarada waxa ka keenaya faduusha iyo inay dadka dhibaan ama ay gabdhaha dhibaan ma aha inay la hadasho ama ay ballamiso noo yaqaanaba marxadda uu ku jiro uu ku faduulinaya Uu iyo ja- sababta uu gabadha u faduuliyey Uu- xataa ma yaqaano wuu jaha wareersan yahay aad leedahay Faduul.
isbedel isbedel wuuba baa iska isbedel- jiha wareersan ha wuuba iska jiha wareersan yahay.
isbedel markuu jinsiyad guriga baa jira yimaado asoo xanaaqsan buu ilan inanka waqtigaas ku jira hadduu baxana dadkiibuu dhibi way jirtaa horta cid alla toosiyey oo hagaajiyey oo ehel diina maahane inta badan way iska dhib badan yihiin allah Waa- xafido waa yahay waxaan ku noqonayaa maxamed sheekh maxamed sheekh waad maqlaysaa halkay marayso cabdifataax waxbuu ka dhawaajiyey uu yiri dhallinyaradu een, siyaabo kala duwan wax- ay wax u faduuliyaan oo mar waa gabadhii daandaansi oo shukaansi bilow waxay dhallinyaradu tidhaahdo mar waxaa la leeyahay gabadhii cid looga baqaya male oo waa gabarh aan malaha wiil wiilashii kale ka hujuuma aanu joogin Een, laakiin dhinaca foos ay ka dhawaajinayso waa waa qaab kaloo cusuba waxay leedahay isbedel jinsiyadeedaa jira een, wiilkii yaraa ilma ilmanimo kasoo baxay hadduu wiilwiilnimo dareemaya oo wuxuu ismoodaa inuu markaani uu so- nin soo noqonayo oo marka xaalad wuxuu ku jiraa bay leedahay aan sugnayn oo isagiiba isma yaqaano maxaa taa ku dar lahayd waxaan ku dari lahaa anigu eh, xaaladaa horta kala guurka way jirtaa eh, canuga ama gabar ha ahaato ama wiil ha ahaado marka isbedel qaangaar uu uu kusoo dhawaado waxaa waaya horta isbedela badanaa eh, nafsadiisa kusoo kordhaya laakiin anigu horta kuma waafaqsani sababtoo ah eh, ma dhihi karno anaka qof weliba oo qaangaar u dhow arrintaasi inuu sameeyo haddana loogu cudur daaro ma dhihi karno laakiin eh, sababo badan horta way jiraan Eh, waxaa ka mid ah ani sababta horta ugu horeysa waxaa ka mid ah waalidka oo ama wiil ha ahaado ama anaka hadda mawduuca aan ka hadlayna waxaa waaye wiilasha oo faduusha ku sameeya gabdhaha marka wiilka haddii waalidkiisu uu tarbiyadii iyo hanuunintii iyo dhaqankii suubanaa iyo waxawaaye eh, haddii uu uga sheekeynayo in uu dadka dhowro oo xuquuqdooda ilaaliyo oo sidaa uu kusoo koriyo horta ani fili maayo in ay dhacayso in faduushaas uu ku kacayo marka haddii aan usoo laabto eh, ani waa aaminsanahay in gabdhaha ay laftigooda sabab ay u yihiin horta siyaabaha wax loo faduuliyo way badan tahay caruur waxaa jirta oo iska tuuriyeynaya gabdhaha oo haddana ahdaafta ay ka leeyihiin iyo haddii la weydiiyo ayagaba aysan sheegi karin Eh, haddii gabadha ay xijaabkeeda ay wadato oo si waxa waaye fiican ay u soconayso oo adabteeda ayada ay kamil tahay waxaasoo dhan aan u malayn maayo in ay faduul ay ku dhacayso Eh, hadda haddii aan aan aan soo qaato eh, qur-aanka oo kale waxa waaye faduulkaas qur-aanka wuu ka hadlay wuxuu dhahay gabdhaha haddii xijaabkooda ay qaataan wa- waxaa lagu ogaanaya in ay yihiin gabdho fiican sidaa daraaddeed qur-aanka wuxuu dhahay lama dhibaayo dalika adnaa an yucrafna falaa yuudayna ayuu dhahayaa Eh, waxyaabo badanaa jirta oo faduusha eh, samaynayo waxaa kaloo ka mid ah faduusha waxyaabaha inay sameeyaan wiilashan waxay arkayaan dad waaweyn oo faduul sameynaya ayay arkayaan markay yar yihiin oo haddana qof ka dhiidhinayo iyo qof eh, arrintaa ka xun aysan jirin ayagiina marka markay soo weynaadaan waxay u malaynayaan arrintaaba inay tahay raganimadii iyo wiilnimadii iyo calaamad inay u tahay marka gabdhihii waxay ku bilaabayaan ayagana fuuriye iyo waayahay fuuriyeyn iyo waxaasay ku bilaabayaan En, su-aal kalean usoo noqda marka arrintan en, waxaad moodaa gees walba oo maanta dalkii ka mid a inay ka siman yihiin oo inta badan meeshay dhallinyaro joogto haddii gabarba ay soo marto ama gabar la arko in la fuduuliyo waa mid inta badan ay soomaalida isaga dhowdaha marka ma loo qaadan karaa waxaan inay yihiin wax en, jinsiga soomaalida ku beeran inay sidaa u dhaqmaan waan ku bilaaba cabdifataax caashay waxa weeye horta eh, eh, waa run oo waxaan waxa weeye waa wax dhalinyarada soo mara Eh, maxaa la dhihi jiray sheeg tusaale haddaan kuu sheego waxa weeye xaafaddu horta eh, example waxay leedahay dhalinyaro laga boqo eh, gabdho laga boqo intaba way leedahay ma garata Eh, marka tusaale ahaan hadda ka hor dhacday soo marta waxay ahayd in maaragtay gabar aan walaalahayn dukaan naga soo horjeeda ay damcday inay maaragtay wax kasoo iibsato in jidka inta loo istaago wiil damcay inuu sigaar ku damiyo ma fahanta haye marka daaqadaa waxaa ka arkay wiil kaloon walaalo ahayn wuu kusoo orday isla markiiba wuu kala dhex galay wiilkiiuna raacday marka eh, maxaa la dhihi jiray ii sheeg haddaan horta anagu dhalinyaro nahana oo maaragtay wiilal nahana yacni gabdhaha maaragtay eh, sibay noo faduuliyaan example eh, gabadhu hadday eh, maaragtay isla weyn tahay waxyaalaha ay nagu samayso waxaa kamid a example maaragtay inay maaragtay indhaha noo gadgadiyaan oo kale iyo candhuuf haye ina loo candhuuf ina loo tuufo iyo marka annaga laftigan waxa waaye dhibka dhinacaan ka qabnaa waa laydin daandaansadaa miya oo waana la dhaadaa example gabadha haddii maaragtay aysan maaragtay ku rabin indhahay ku kala gedgedinaya candhuufay ku tufee Eh, inta badanna gabdhaha saas oo kale waa gabdhaha maaragtay example haye maaragtay haye xoog- tusaale ahaan xoog ku og xoog ku og xaafadda ma fahantay waa tahay tusaale ahaan cabdifataax haddii eh, gabar aad damacdo inaad faduuliso oo indhaha kuu kala roogto saad sheegayso oo candhuuf car eh, dhulka ku tuftoo kale markaasoo kale maxaad samayn jirta amaba ay sameeyaan dhallinyaradu haddaaban kaa wareejiya adiga Eh, wallaahi haddii ii sheege laba hab bay noqotaa gabadha haddii xoog laga baqaya xaafadda uu jiro example wiil waxay la dhalatay eh, maaragtay ii sheege ka weyn oo xoog badan oo xaafadda laga yaqaano oo rabshoolaha markay ugu yaraato ah gabadh gabadhaas si loogu degdegaa waa adag tahay laakiin midii maaragtay laleeyahay waa jilicsan tahay ama waa agoon ama xaafaday ku cusub tahay ama maaragtay xoog ka dambeeya ma jiro waxa weeye waa in maaragtay dhagax lagu dhufta iyo in maaragtay wax lala gaarsiiyana runtii horta eh, inta ugu badan maaragtay waxyaalaha dadka gabdhaha maaragtay ii sheeg ku saqaja ama ama maaragtay ii sheege gabdhaha dhibo ama maaragtay gabdhaha dhagaxa ku tuuro horta waa runtii waa dhalinyarada inta badan xunxun oo maaragtay ii sheege dhalinyarada xaafadda example waxay leedahay kuwo akhyaara waxay leedahay maaragtay eh, kuwo xunxun kuwo iska meel dhexaada kuwo wadaadaa ay leedahay marka inta badanba gabdhaha dadka dariiqyada u istaago oo maaragtay wax ku tuura iyo waa dadka maaragtay xoogaa dhalinyarada maaragtay xoogaa laga fiican yahay waxayna inta badan ku sameeyaan gabdhaha aan la dhihi karin maaragtay eh, xoogaa ka dambeeya oo maaragtay ama walaal weynaa xaafadii jooga ama maaragtay aaba laga baqayaa jira En, gabdhaha tusaale ahaan gabdhaha lagu degdeginaa jira sida gabdhaha maaragtay nimanka madaxda dhaleen oo kale iyo kuwaa oo lamaba maaragtay arke kuwaas in la arkaaba in la arkaaba adag En, waxaad ii sheegtaa Aad- cabdifataax en, dalkan maraykanka aad joogtaa adoo raalliya En, weli maku soo martay gabar wado maraysa ama iskuul ha ahaato ama goob laga ganacsada ha ahaato oo adi weli indhahaagu marna ma qabteen gabar meel maraysa oo dalkan maraykanka gudihiisa oo uu wiil faduulinayo wallahi runtii eh, horta gabdhaha waddankan jooga example waa gabdhana waa gabdhaha waddanka u dhashay oo maaragtay eh, eh, inaad la hadasho maahane xataa inaad fiiriso waa adag tahay oo maaragtay waa iska dareemi kartaa anareji qofku hadduu yahay waxa waaye waa adag tahay Eh, tusaale ahaan marka haddaan usoo aado maaragtay gabdhaha soomaalida oo kale sida meelaha lagu kulmo oo kale example eh, la yiraa oo kale hadda suuqyada annagu aan leenaha oo kale haddaan reen minnesota naho example suuqa carmeel tuwanafoorka gabdho badan ayaa yimaada laakiin horta inta badanba waa laga baqaa gabdhuhu haddii under age koodu yar yahay soomaaliya under age lagama baqo oo gabdhuhu haddii yar yihiin lagama baqo ilaa sideed iyo toban lix iyo toban afar iyo toban waxaad rabtaad ku samayn kartaa Haya, waad noo samayn sharax.
kartaa waxaad sharaxdaa laakiin ha maxaa looga Aha.
baqaa maxaa looga baqaa halkan gabdhaha sideed iyo toban ka yar halkan- halkan gabdhahaas waxaa looga baqaa sharcigaa looga baqaa waxa waaye dee wadankii sharci iyo kala dambeyn waktigii jirta xataa yacni gabdhaha lagama baqi jira laakiin halkan waxa waaye nafsadaadan ku siinayn inaad maaragtay gabadh gabadhu hadday sideed iyo toban sana ka yar tahay inaad maaragtay ama la hadasho calaashaan ama maaragtay calaashaan ama haddaan aad fududo sharcigaad ka baqaysaa Haddaan- sharcigaa laga baqaya haddaan dadka u jilcinno waa gabar sideed iyo toban sano ka yar ma guursan kartid oo guur ma gaan haddaad guursatana waa xarig waa adagta inaad guursato waa maaragtay gabar sideed iyo toban sano jirta runtii gabar sideed iyo toban sano jirta waxaa guursan kartaa wiil sideed iyo toban sano jira gabar toddoba iyo toban sano jira waxaa la dheyd garay kara wiil toddoba iyo toban sano jira laakiin waa adag tahay sida soomaaliya maaragtay gabar toddoba toban sano jirta gabar shan iyo toban sano jirta inaad maaragtay ama iska guursato ama aad faduuliso marka waa inaad daadeeda Marka- iska hubisaa halkan haddaad gabadha rabta inaad la hasaawdo ama aad fuduulisaba waa adag tahay waa adag tahay halkaan sharciga sharciga wax walba ka weyn marka waa adag tahay inaad maaragta qof faduuliso ama maaragtay ii sheegeen qof walba nine one one korka ka hayaa marka waxaan dhihi karaa meeshan sharciga ku adag waa tahay taas waa marka looga baqaya waa tahay waxaan siinayaa foos cubayd foos een, ah, gabdhaha soomaalida in la faduuliyo inta badan waxaa jirta xataa waa loo kala nugulyaa markaad dhinac kale ka fiiriso oo gabdhaha qaar waxaad arkaysaa in maalintii marka ay banaanka u baxaanba in inta badan lasoo faduuliyo qaar kale aan cidna soo faduulinayn gabdhaha qudhooda ma u kala samaysan yihiin in la faduuliyo haa way u kala samaysan yihiin caasho haye maxaa yeelay gabdho la faduulinayaa jira had iyo jeer iyo gabdho aan lala hadlin gabdho la faduulinaayo waxay u badan tahay sida uu wiilkii hore bay dhaba jooga dhawaajiyey inay xaafadda jadiid ku tahay markay xaafadda jadiid ku tahay aad iyo aad ayay dhalinyarada u dhibaan midba midka kale inuu isku soo diraa laga yaaba ama jamiic ahaan ay ku faduuliyaan waa la harowsanaya markaa miya laakiin haddii ha laakiin gabadhu hadday tahay gabar xaafadda ku dhalatay sida wiilkan dambe sheegayna ay ka dambeeyaan dad xoog leh cabdifataax ma la taaban karo oo waxaa laga cabsanayaa muxuu ahaaye dadka ka dambeeya laakiin markaad dhinac kala fiiriso een, waxyaaba aniga aan qudhayda u fiirsadaa jira haddii gabar bannaan loo diro Eh.
ha- haddaad wiil yar xitaa ku darto in la fuduuliyo xataa way adag tahay marka wiilasha mayagaa kala baqa mise way is ixtiraamaan xoogaa ixtiraana jiro oo gabadha markay keligeed tahay waa fadusheeda way baran way badan tahay laakiin haddii inan yar aad ku dartid waxaa laga yaabaa inaan la faduulin oo ninkii wax faduulinaayo waxuuba ka cabsanaya canugaa yar ee la socdo Waa ninteena islaamkana waxayba qabtaaba gabadha inaysan banaanka u bixin ayada oon muxram la soconin taasaa keenaysa marka in ay ka xishoodaan ama ay ka cabsoodaan canug yar xataa hadduu la socdo gabadhi oo aan la faduulinin wayba xafidan tahayba waa garta adiga shaksiyan marna makugu dhacda in lagu faduuliyo foos intaad eh, dalka dhex joogtay carabahana waad soo joogtay sidaan ogahay wax badan caasha haye marka way jirtaa maahan soomaali keliya wax wax faduulinaayo wadamada carabtana waa kusoo aragnay caasha waa tahay ugu dambayntii markaa waxaan siinayaa maxamed maxamedow waad maqlaysaa halkay dooda marayso maxaa kaga darsanaysaa kelmadaada ugu dambaysa ani waxaan kaga ersan lahaa ee, weli horta waxaan sii adkaynayaa ee, horta broblem-ka sida uu ka dhawaajiyey walaalkeena dhalinyarada lisjooga cabdifataax sida uu sheegay horta shar cabdifataax cabdifataax kuntiisa waaye horta bo- dhibaatadan horta dhibaato bulsho waaye dhibaatadan way jirtaa marka asaga wuxuu ka dhawaajiyey siyaabaha adna su-aasha aa weydiiyey siyaabaha looga hortagi karo oo dhibaatadan loo baabi'in karo ani waxaan qabaa dhibaatadan in banaanka sharciyo in laga soo dejiyo ama ama handadaad sida qofkii sidaa sameeyey sidaabaa lagula kacayaa in la dhaho waxaa kasii wanaagsan in labada boorda tarbiyadooda lagu dadaalo wiilka iyo gabadha aad iyo aad bay umahadsan tahay caashe ibraahim caashe cuuduna la socodsiinaysay barnaamijkaasi madasha dhallinyarada oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda dhallinyarada maanta ee v o a idinkana imanaysa magaalada washington haatanna jamaal axmed cusmaan aan ka codsado wararkii ciyaaraha kuwoodii ugu dambeeyey
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddiiaynu ka horreyno waxaa la ciyaari doona horyaalada dalalka qaaradda yurub qaarkood dalka ingiriiska premier leaga kooxuhu waxay isku arki doonaan maanta norwich city ayaa la ciyaari doonta naadiga liverpool crystal palace ayaa matgelin doonta tottenham hotspur stock city ayaa u socdaali doonta naadiga leicester manchester united iyo southampton ayaa kulan xiiso badan wada dheeli doona sunderland iyo kooxda a f c bournemouth ayaa kulan xiiso badan sidoo kale wada ballansan watford iyo newcastle united ayaa fooda isdari doona west bromwich albion iyo aston villa ayaa ishardin doona West- west ham united iyo manchester city ayaa sidoo kale wada ciyaari doona maalinta britania everton iyo swansea city ayaa wada dheeli doona arsenal chelsea ayaa la sugayaa dhegaystayaal kulankaas faaqdaadiisa maalinta brita barnaamijka ciyaaraha ayaad ku dhegaysan doontaan horyaalka dalka ingiriiska waxaa hogaaminaya kooxda kubadda cagta arsenal oo markaa iska leh afar iyo afartan dhibcood laba iyo labaatan kulan oo ciyaarta leicester city ayaa afar iyo afartan dhibcood iska leh oo laba iyo labaatan kulan oo ciyaarta sidoo kale manchester city ayaa saddex iyo afartan dhibcood iska leh tottenham hotspur oo laba iyo labaatan kulan oo ciyaarta waxay leedahay sagaal iyo soddon dhibcood manchester unitedna soddon iyo toddoba dhibcood ayay iska leedahay haddii aynu eegnana dhanka iyo dalka talyaaniga kooxuhu waxay isku arki doonaan naadiga frisonin ayaa la ciyaari doonta naadiga atlana naadiga ac milan ayaa u socdaali doonta imboli maalinta ku xigta waxaa la ciyaari doonaa fiorentina iyo torino hellas verona iyo genoa ayaa wada ballansan inter milan ayaa gegadeeda ku martigelin doonta naadiga carbi halka kiyeva verona iyo laziana ay kulan xiiso badan fooda isku dari doona gegada olompico stadium balerma ayaa martigelin doonta udinese naadiga horyaalka hogaaminaysa isasalaabuli ayaa la ciyaari doonta naadiga zambadoria oo ay marti u noqon doonto saswala iyo bologna ayaa wada ballansan yuventus iyo es roma ayaa sidoo kale kulan xiiso badan wada ciyaari doona horyaalkaas naadiga SS Napoli ayaa hogaaminaysa oo labaatan kulan oo ay ciyaarta waxay xilada afar iyo afartan dhibcood Juventus laba iyo afartan dhibcood ayay leedahay Inter Milan afartan dhibcood ayay iska leedahay Fiorentina soddon iyo sideed Romana soddon iyo shan ayay iska leedahay dhegeystayaal haddii aynu aadnana horyaalka dalka